barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo labaatanka bisha juulaay sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka ay dhallinyarada qurba joogta ah ay ku soo kordhiyaan soomaaliya
sarsarkayga midig baa ku tabay sahl warkiisii maasada sirgaxan iyo dulmiga suga lay dhaafshay kasal weyn siyaasada qabiil sawlax iyo beene aarsidigta diidaamar bustaanada ku helin suldaano waa dhiga aqaan ragasku sagaay sooyaalka raaciya ibliisaar kuu tuwe heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalayna waxaa ka mid a
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
shacabka kambodiya ayaa bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorashada lixaad ee dalkooda tan iyo intii uu dhacay khamaruuj waxaa jira shaki yar oo ah in xisbiga talada haya ee kambodiyanka ah uu ku guulaysan doono codadka kadib markii uu burburay ururkii keligi taliyaha ahaa ee cambodia national rescue party dhammaadkii sanadkii hore sida uu dhigayo sharciga doorashada ee cambodia siddeed iyo afartan saacadood ayaa la hakiyey ololaha maalinta ka horeysa doorashada iyo maalinta ay doorashada dhacayso
ugu yaraan toban ruux ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen afartan kalena ay dhaawacmeen kadib dhulgariir xoog leh oo maanta garaacay jasiiradda lombog ee dalka indonesia dhulgariirkan oo uu lixaadkiisu ahaa lix dhibic afar ayaa ka dhacay jasiiraddani loo dalxiiska tago waxaana uu dadka ku qasbay in ay guryahooda ka soo baxaan oo ay waddooyinka isugu yimaadaan afhayeen u hadlay waaxda masiibooyinka indoneeshiya ayaa sheegay in laga cabsi qabo inay sii kororto tirada dhimashada dhulgariirka ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay jasiiradda baali oo deris la ah jasiiradda lombog ee uu dhulgariirka ka dhacay
markale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastood naga maqlaysaan duhur wanaagsan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu magaalada uu inoo soo diyaariyay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e-da oo toddobaad walba maanta oo kale aad dhegaysataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa marti iigu ah toddobaadkan hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa cabdulaahi warsame cawaale oo dalka dibaddiisa in muddo ah ku noolaa gaar ahaan dalka kanada hase ahaatee soomaaliya mar kale dib ugu soo laabtay waxaa soo laabashadiisii kadib uu bilaabay in bulshada gobolka mudug uu kala shaqeeyo hirgelinta adeegyada horumarineed kuwa oo qaarkood loo arkay inay ahaayeen muhiim sidoo kale cabdulaahi waa hal abuur curiyo gabayo waxa uu bilow u ahaa suugaan ay ka qaybgaleen abwaano fara badan waxa uu barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e-da uu kaga waramayaa soo laabashadiisii soomaaliya uu ku yimid iyo waxyaabihii bulshada uu kala qaybgalay
bal marka ugu horeysa cumar kusoo dhawow v o e da laanteeda afka soomaaliga marka xigta bal soo laabashadaadii ee dalka dibaddiisa aad dib ugu soo laabatay maxay ahayd muhiimadda gaarka ah ee aad u soo laabatay cabdiwaaxid waa kaaga mahad celinayaa salaanta v o e da walaal markii aan wadankan ku soo laabtay marka horeta dabeeciyan waxaan ahaa nin sabanfal ah markii aan qurbaha joogay kana shaqeeya qeybaha sabanfalka sida agoomaha oo kaleeto jaamacaddan jiyo oo kaleeto xibnihii aasaasay aan ka mid ahaa oo konton iyo shan xibnood oo hadda uu hogaaminahay brofesor shurwac iyo cumar morocco dalka kanadana baan deganaa waxaana nagu hogaamin jiray nin layihahdo maxamed cali faarax doctor maxamed cali faarax oo aad iyo aad nin sadaqada iyo sabanfalka aada uga shaqeeya ah kabacdina waan soo gudba waxaan imid dalkan soomaaliya waxaan go-aansaday inaan barnaamijkayga hore usii wato waxaan ka qeyb noqday ragga kan ee gob oo wadada sameeya oo ilaa iyo hadda wadada hobyo iyo kaalkacya isku xirta dhin badan baa kasoo marno in muddo ayaanu ka shaqeynayn shaqadii lixdanka markay soo la dhowaatay ayaan waxaan u wareegay maadaama humanitarian aan ahay inaan anugu ka beni iskeyga ah inaan suubsado oo khayrqabe colatrashon ka beni layahdo haddana asaga howlihiisa ayaan ku jiraa
waxyaabaha hadda aad qabatid ama ugu badan ee deegaanka meelo biyo fariisi ahaa deegaanada qaarkood aad si bilaasha uga shaqaysa marka bal waxyaabaha aad qabatay runtii tabarucaadkeenu kuma salaysnaa kaliya meelaha biyo fariisiga xulfadaha aada iyo aad u qodnaa markii xulfaduhu hay-ad ay waayaan ama samafal ay waayaan ama iska buuxsamaan dadku aada bay nagu cawdaan waxaana uga saarnaa waxyaabaha maaragtay galay oo dhan baan bilaash uga saarnaa ilaa iyo caabad waaq baan tegey ilaa iyo balambal ilaa iyo guuraceel ilaa iyo dhulsamareeb dhul badan oo oo qeybaha galmudug ka tirsan ayaan aada iyo aada uga soo shaqeeyey waana waxaan u shaqeynaa qeybta tabarucaadka oo baahidu ay ku salaysan tahay
dalka dibaddiisaad ka timid gaar ahaan waqooyiga america maxaad uga soo tagtay
runtii waa arrin aada iyo aada u adag inaan si fiican kaga jawaabo because markii horetaba maadaama humanitarian aan ahaa ayaa humanitarian oon inaan dalkayga hooyo wixii aan soo bartay aan ka faa'iido aan uga faa'iideeyo oo aan ummadda shacabka u faa'iideeyo faa'iidadiina aada iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama shan kun oo jaamacad ka soo baxday dareeraysa marka iga hor yimaada kulli ay wada yaqaanaa anna aana hal qof ka garanayn laakiin dadka qaar wax badan waxay iska weydiinayaan qof dalka dibaddiisa tagay weliba dalalkaa hormaray soo laabtay gaalkacyo jooga haddana ama mudug si bilaasha bulshada ugu shaqaynaya su-aalay dadka iska weydiinayan arrintaa aada iyo aad feri taf weeye dadku uma arkaanba inaad niyad kaa tahay inay qalbi kaa tahay injo inaan kusoo qaadatay bay ummadda u maleeyaan because ayagoo dhan baa waxa maanta tudhey mooye tomorrow aan aqoon marka inaan barno walaalaha inaad tomorrow insha allah bidnaa kalima ay jirto oo basti iyo future iyo iyo wuxoo dhanba ay jiraan mustaqbal haa wixii tagay in la kala saaro oo mustaqbalka la hormariyo dhalinyarada qurbaha ku nool qaarkood kama daadegaysa in qof qurbihii ka tegey soomaaliya uu si mutadawacnimo uga shaqaynayo marka bal dhallinyaradaas maxaa leedahay
dhallinyaradaas waxaan leeyahay walaalayaal dalalka aan tagna dad rag baa dhistay waa inaan anaguna dalkeena ku soo laabanna oo jooda ku bixinna in aan dalkeena dhisanno waa salkii iyo midhihii halkan bay yaallaan marka waxaan ka bahaya iyo waxaan ka go-aya midna ma jiraan
kasakoo howlahan waxaad qeyb ka ahayd kambani bulshada deegaankan ee abaabulatay oo si iskooda wax uga dhisay wadada xiriirisa usilya hobyo oo dhibaato badan lagu qabay arintaa waxaa aada u bilaabay dad ka yimid qurbaha maxay ahayd sababtii ay idinkugu dhalatay
fakerkan horta waxaa rag waxaa keenay profesor jurwac nin layihahdo nin layihahdo profesor cumar salaad cilmi nin layihahdo maxamed axmed urur oo safiir ahaa fakerkaas markay noo keeneenna waan la qaadanay waxaana ula qaadanay maalintii ugu horreyso anugu aan maray dhulkan hobyood gaari cusub oo aan watay saddex habeen iyo saddex maalmood ayaa gawaan iyo hobyo la dhex fadhiyay maantana toban daqiiqo ayaan u socdaa markaan u istaagnay iyo intaas ka badan emotional baa loo qoraa
aada maadsan tahay waxaa eh, sidoo kale eh, ii muuqday ama dhegahayga soo gaarayay inaad qeyb ka ahayd eh, hal abuuro soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo curiyey suugaan eh, aada u tiro badan kana qeybgelayaan hal abuuro tiro badan Eh, suugaanta halka ay ka bilaabatay iyo sifaha ay ku bilaabatay
bismillahi aada iyo aad baa umahadsan tahay horta hadda silsiladda socota waa siley soddon iyo laba xibnood bayna hadda marayso abwaana ah runtii waxaan ahay eh, ninkii shaksigii ugu horreeyey ee suugaanta bilaabo sugo amaalkaaga gabal la yihahdo unbaa ku bilaaba anigu uguma talagelin dee sidaatan in u qarxdo laakiin dareenkayga wuxuu ahaa wacyigelin xoogaa ku salaysan waxaan sanfalada intaan ku jiray rag siyaasiyiinoo badan oo aan la xiriiray ayaan la shaqeeyey shaqayntii aan la shaqeeyaan la kaabageliyey markii nin walba uu meesha kore fulana wuu iska yaro tagaa oo kuwii kuwa ahayn buu bartaa marka xoogaa amaaldhaca waxaa la yihahdo laakiin eh, eh, eh, adoo nin dhalinyaraha qurbaha ka yimid eh, eh, ka shaqaynayay howla eh, eh, tabarucada eh, hami miyaad ka yeelatay siyaasadda
runtii hami waan ka yeesho dadka haddaada aada ku dhex jira bulshada ka sare iyo ka hoosaba wax badan baa kaaga lumahay marka inaan rag hore oo aan isnaqaano siyaasadda weli inaan ku beero oo aada u caawiyo ayaan maaragtay u galay siyaasaddaas kabacdina ummadda uga faa'iideeyo waxyaabaha sa- dhanka samafalka aan u leexiyo dhanka khayrka inaan u leexiyo sidaas bay ujeedadu ah Eh, hal abuurkii ugu horreeyey ee ay ku bilaabatay eh, suugaanta
waxay ahayd dareenkayga mid ku dhalatay oo aana cidna iyo xumaan aan ula jeedin oo gurub markaas aan wada shaqaynaynay ku salaysneed oo hogaamiyayaal ah Een, iyo raggii Ama dhaliilo la aad ka tagaysid.
iyo dhaliilo aan ka tabanahay marka oo aan malaynahay manaasibkayga ah baan ku bilaabay waxaa ka bacdina soo galay rag aada iyo aad nin abwaan u ah oo caan ah oo la yidhaahdo maxamed sahal cali cumar oo abwaan dee laga dambeeya ah goboladan dhexe ninkaas baa xoogaa dhankii aan u wada mahan dhan kale u wareejiyey silsiladii dhanka kaleto iyo cajaladii kaleto u wareejiyey unbaa rag dhallinyaraha tiro badan bay ku soo jabeen su-aalihii iyo jawaabihii baana aada iyo aad bahashii ballaariyey oo dabka ku shiday Eh, bal noo laakiin mari- ugu wanaajiyey bal noo mari marka suugaanta
waxay ku bilaabatay sidaatan sac baa saac dunidu inay tahay oo saraq wareegayso ama tahay silsilad meerta iyo mawjad soconaysa sidaas baa nin weyn u arkaa sabeena waa moogay sadaniye adoo madaxayiyo saajacnimo buuxda oo sareelo soo hoystabaad subaxdii weylaaye sunnadeedu ma ahayn inuu ruux ka saahida ee godobnimaa samayn baa dadnimo hele siyaadaa helinba saraca uu beertabow guransi meertise adigiiyo safkaa wadatay ee hawsha kula saabshay duqiiyo saluug baa ka jira sidaa wax yeesheen qaabka wax u saradaysanna waa lagu saliiliyoonaya suloley abaarad haddaad dad u xaqsoonaysa xibno aan la sisaarin baa jiro laysku saabirinaya seediyo lafaha waa inay soo u dhexaysaa ee s- sooyaal jiray wax soo socdaiyo saaka waxa jooga haddaan ruuxu kala sooci kalayn ama wax saadaalin aragtida sabool iyo tashiga way sirkixisaa ee ninkii aan sibraarka ugu shubay sahayda jiida- jiidaalkaasid ka dhalay ninkii aan u xiray sabanka oo liita sixinka iyo karuurka iyo ninkan malab ku sooriyayey isna sibirka ii qarinayow sugo amaalkaaga sirta libinta lagu helay ninkan siiye taladeeda ninkii aan dariiqa u sahmiyey sureemadii guusha asna siriqda ila goobayow sugo amaalkaaga Eh, ma jiraan eh, abwaano kale oo eh, murtidan iyo eh, gabayadan socdaa eh, kala qeyb galay aada iyo aad abwaano aada u tiro badan baa jira hase ahaatee waxaa farxad ii ah ab- in ay ma- suugaantii soomaaliyeedba ay nooshahay rag aada iyo aad ninka ugu horreeyo ii jawaabay marka raggaasoo kaleeto maxamed sax cali cumar baa loo jooga kabacdina waxaa soo galay dhowr abwaan oo ninka aan ku alqabsaday oo la yihahda abwaan burcun nin la yihahda cabdisaaq xasan kadaf nin la yihahda abwaan jiirow rag aada u wada ma- culus abwaan eh, xasan nin la yihahdo waa soo baa soo galay dee wax aan koobi kara ma ahan walaal Eh, marka laga yimaado suugaanta hore ee gogoldhigga u ahayd ma jirtaa suugaan kale oo aad ku leedahay eh, gabayadan aada iyo aad laakiin meesha kuma soo koobi karee waxaan kuu xusaya keliya intii aragteed axmedow saluug baa i galay sabanka maanta si kalaaba loo rogay abwaan sadaradiisii sinleyda curataiyo wakhtigu waasiloo yahay sahanka adirsaday baa raggeeri sun u maleeyeen sumad bay u yeeleen murtidii saabka loo tulay haddasan cadaalihii imaansiga timaadeeqay adigaa sarbeebtii yaqaan hadalkii sooyaale adigaa sacdiga woowa gabaysaami ku lahay sancadii cabdilla reega baad kala sifaysahay guuleed safkiisii ina suldaan waad ku socotahay guuriya siyaad xaydhabaa suulka kuu miday sayidkee salaan iyo qabaan laguu suray adigaa samaalow qalbigu soo kac leeyahay sarsarkayga midig baa ku tabay sahl warkiisii maasada sirgaxan iyo dulmiga suga lai dhaafshay kasal weyn siyaasada qabiil sawlax iyo beene hadaar sidigta diidaa mar busaanad ku helin suldaaran waa dhiga aqaan rag isku segahay sooyaalka raaciyaa ibliisaar kuu tubay dee waad dhowrtooda waxaa isku soo qabtoo aad bay u tiro badan tahay laakiin waa bahal aan laga gaarin oo aada u dheer weeye oo siddeetan tuuca
aada maadsantaha halkeed is leedihiin ha ku hakato suugaanta ad adigu u ahayd bilowga waxaan isleenahay meesha hadda aan aadoo kaleto qarannimadii baan u gudbayo kala saar bahasha liihada aan u gudbay waayahan sokiya meel dhowbay siinka ka arkeene saxarkiiyo mariiqii gudbaan sabatar weydiine kala saar sukuu degay ninkan yee ku saabinaya ugu dambeyntii e dhalinyaro badan oo qurbaha ku nool ayaa ka niya jabsan in dalka dib ugu soo laabtaan e sidaadoo kalena shaqooyin qabtaan qaarkood dalka kuwa joogana waxay ka niya jabsan yihiin in bulshadii ay adeeg u qabtaan oo waxay ku haminayaan in halkii aad ka timid ay aadaan dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd waxaan oran lahaa noloshu waa in yar kuwa socdo hadda bixi rabana war meelaa aadaan oo dalkiina idkaga roon ma jirto ama tahriiba ama meel cilaa ku baaba'ahay kuwaas xagga jirana waxaan leeyahay war adduunka taariikh baa ka hartay dalkiina dhista meesha aad joogtaan rag baa dhistay
intaa ayaan ku soo ilaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa idiin soo jeedinayey intaynu mar kale barnaamij midkan la mida mar kale ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
aada ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka inala socodsiinaya halkaaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey iyo ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo oo idinka imaanaysa magaalada siyaarale gobolka washington halkaasi uu ka furmay koobka toddobaadka soomaalida oo sannad kasta xilligan oo kale lagu qabto gobolkan haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhoweeyey oo barnaamijka martiigu ah cabdishukri fayooke oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahan oo isagu ka mida dadka jaaliyadda soomaalida gobolkan arrimahoodan u dhaqdhaqaaqa garoonka ciyaaruhu ay ka socdaan ayaan ku sugannahay isaga ayaan jecla marka hore barnaamijkan kuso dhawe cabdi shukri barnamijka kuso dhawo
waa dhowahay marka hore waa idin salaamayaa voice of america iyo maxamuud waana ku mahadsantihiin imaanshaha anoon tibaadeen waana idin soo dhoweyneynaa aad baad mahadsan tahay cabdishukr dabcan waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha oo ciyaaro kala gedisan meelo kala duwan oo waddanka maraykanka ah ee jaaliyadda soomaalidu ay ku qabsadaan gobolkiinan dabcan ma ahan markii ugu horreysay oo ad ciyaarahan qabataan bal iga warran ciyaarahan muddo intee leegeed soo qabanayseen
maxamuud ciyaarahan waxaan soo qabanaynay sanadkan waa sanadkii tobnaad aniga qof ahaan sanadkan waa sanadkii afraad ee aan guddoomiyaha u ahay koobkan sanad kasta ayuu dhacaa waxaa kasoo qeybgala kooxa ka yimaada magaalada minnesota kooxa ka yimaada magaalada min stateka oregon stateka utah iyo vancouver b c iyo denver colorado
danta laga leeyahay in ciyaarahan la qabto oo adinku aad u qabataan ka gobolkiina ahaan maxay tahay muhiimadda ugu weyn aan u qabano ciyaarahan marka hore waa in ay isku bartaan dhallinyaradu waxaan rabnaa inaan abuurno meel ay isugu imaan karaan dhallinyaradu ka kala yimaada magaalooyinka kaleeto iyadoo aan loo feerinaynin qof walbaa meeshii uu society-ga ka joogo
waa gartay marka laga hadlayo ciyaarahan adinku halkan aad ku qabataan sanadkan haddaynu soo qaadano ilaa meeqa kooxood ay ka soo qayb gashay sanadkan koobka waxaa kasoo qaybgelaysa afar iyo toban kooxood sagaal kooxood oo magaalada ka dhisan iyo shan kooxood oo dibadda ka imaanaysa
waxaa laga hadlaa dhallinyarada soomaalidu markay goob ciyaareed iskugu yimaadaan oo dad fara badan oo dhallinyaro u badan ay yimaadaan gobollada qaar waxaa dhacda in amnigu uu khalqal galo oo dhallinyaradu ay mararka qaar broblem ama dhibaato ay keenaan adinku ka magaala ahaan seattle washington dhibaatooyinka noocaasa ma jiraan haddii jiraanna sida uga gaashamataan
run ahaantii hadda inta anaga waan ogsoonahay oo ugu yaraan aniga waxaan ka hadli karaa afartii sano hadda ugu dambeysay aan aniga hogaanka hayay wax dhib ah oo rabshada ama aysan dhicin mar kastoo dee ciyaar la ciyaaro dhallinyaradu garoonku kuwa ku dhex ku jira waa isqabsanaa laakiin gangs iyo waxaasiyo ma qabno wax ciyaarta gudaheeda ka baxsan marka waxaan isleeyahay siyaaral dadka deganna waa dad iswada yaqaanoo labaatan iyo shan sanaa la degan yahay magaaladan soo marka layskuma saqajaamo waa la kala leexdaa waa lays xushmeeyaa mana qabno run ahaantii somaali gangs
waxaan arkayay dabcan dhallinyaro soomaaliya aad u fara badan baa garoonka joogay sidoo kale dabcan amniga gacan weyn baa waxaa ka geysanaya ciidamada ammaanka ee gobolka waan arkay iyaguna garoonkaay joogeen markaynu usoo noqonno ciyaarahan hadda halkan ka soconaya sanadkan dhalinyarada qaar baan la kaftamay waxay gu yidhaahdeen koobkanu guriga ma dhaafo oo innagaa mar kasta ku guulaysana marka waxaan isweydiiyey sababta talow ma kooxa tabaryar bay bannaanka ka soo casuumaan mise iyagaa koox aan loo geli karin oo gobolka siyaaral sidaas uu koobka u dhaafin
run ahaantii de siyaaral waa taqaanaa adiga laftigaaga lagama sheekaynayo ohaayo meelahaan ka gaarna waa ogtahay minnesora meelahaan ka gaarna waa ogtahay marka waa is adkeynaa waxaana ay sameeyaan kooxaha siyaaral waxay shaabin fiican ku sameeyaan ciyaartooyda ugu fiican north america ama minnesora ha noqoto ama torono ha noqoto ama colombos ha noqoto soo marka waxaa arkaysaa koox walboo loo kala saddex afar ciyaartooy oo tab ah oo magaalooyinka kaleeta ka yimid inay ha koobkan lacagay ku dheelaan ciyaartooyda
ugu dambeyntii goormaad soo gabagabaynaysaan koobka koobku wuxuu xirmayaa afarta agosto haddii ilaahay idmo koobku markuu dhammaadana waxaan qaban doonaa xaflad weyn oo communitigo dhan kasoo qaybgeli doonto oo sanadkan waxaa noo xiraysa hadduu ilaahay idmo nimcadareen oo noo imaanaysa oo koobka nala xiraysa sanadkii horena waxaan haysanay cabdiqaadir jubba soo sanad kasta waxaan isku daynaa fanaan la yaqaano inuu noo xiro koobka xaflad baa lagu bixinaya koobka xaflad baa lagu bixinayaa koobka iyo abaalmarinada iyo koobkan kooxdii qaadana laba kun oo doolar baa la siiyaa waxaan u malaynayaa inuu ka duwan yahay koobabka kale oo lagu dhigo magaalooyinka kale de armaan aniguna ciyaaraha dib ugu noqdaan garoonka soo galaa aad baa umahadsan tahay kaasi waxau ahaa cabdishukri fayooke guddoomiyaha guddiga ciyaaraha ee toddobaadka soomaalida ciyaaraha soomaalida ee lagu qabto sanad kasta gobolka washington magaaladiisa siyaatal islamarkaasina kooxo kala gedisan oo dalkan maraykanka goboladiisa kala duwan ka socda ay ka soo qayb galaan dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadkana intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe wascadweydala sida ayuu nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade ayaa nala socodsiinayey wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a mar kale haddaan idinku celiyo mid ka mid a qodobadii warka caalamka ugu weynaa shacabka kamboodiya ayaa maanta bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorashada lixaad ee dalkooda ka dhacaysa tan iyo intii uu dhacay khamaruuj waxaa jira shaki yar oo ah in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guulaysan doono codadka kadib markii uu burburay ururkii keligii taliyaha ahaa ee cambodia national rescue party dhammaadkii sanadkii hore sida uu dhigayo sharciga doorashada ee dalkaasi cambodiyana siddeed iyo afartan saacadood ayaa la hakiyey ololaha maalinta ka horeysa doorashada iyo maalinta doorashada ay dhacaysaba mahadsanid caasho haatanna kaalimihii heesaha kusoo dhawaada codka fanaanada raxman roos
Thank you. heestaasi dabacsan iyo codka fanaanada raxme roos ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo inta aan dibdambe hawada ugu kulmi doono galabta waa caashe nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista noof joogay oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo